wasaaradda arrimaha gudaha dowlgoboleedka hirshabelle ayaa magaalada jowhar kusoo gabagabeysay shirka wadatashiga hogaamiyaasha deegaanka kaas oo looga hadlayay xalinta khilaafaadka bulshada waxaana shirka kasoo qaybgala odayaasha dhaqanka waxgarad mas-uuliyiin ka socda maamulka hirshabelle iyo qeybaha kala duwan ee bulshada agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dowlgoboleedka hirshabelle nuur xasan muuse ayaa ugu horeyn ka warbixiyay muhiimadda shirka
magaalada jowhar sababtoo ah waxaad ka dareemaysaa sida loo qayb qaatay iyo su-aalaha idinla weydiiyey sida aad ugu jawaabayseen shirkan wuxuu fursad u ahaa inaan ka wada hadalnay arrimo badan oo muhiim u ah dowlad hirshabelle gaar ahaan dowlad wanaagga iyo horumarka bulshada sida ay odayaasha dhaqanka iyo wasaaradda wada shaqayn lahaayeen kaga wada shaqayn lahaayeen ilaalinta dhaqanka midnimada iyo wadajirka bulshada dhanka kale odayaasha dhaqanka ayaa wasaaradda arrimaha gudaha dowlgoboleedka hirshabelle ku ammaantay kaalinta muhiimka ee ka qaadanayso horumarinta nabadda weyne loo qabatay ee ah tobabarka afar maalmood meeshaan u fadhinay markii hore meeshaan waa ognaha odayaasha tobabarada waxaa u fudin jiray hay-ada dowli oo loo yimaada la dhihi jiray odayaasha dhaqanka ayaan u faraynaa ayaa macnaha tobabar u faraynaa maantana wasaaradda arrimaha gudaha waxay ku hormartay in si toosa tobabar joogta ay loo siiso wayna ku mahadsan tahay kaalinteedana ay soo buuxisay waxaan mahadgaada u soo jeedinaynay adkanahay odayaashii gobolka hirshabelle caddeeday meesha waxaan uga siiyey afar maalmood ku saabsan qaabka yacni bulshada loo dhaqo loola macaamilo howlaha gabadoonnimada loo wado dhaqanka loo wado maraakinta afartaas maalmooda saasoo nagu soo waxa waxay ahaayeen waxaan kororsanay oo naga maqnay waxana waxay ahaayeen wax aan horay annaga aan samayn jirnay ama aanba ku dhaqmaynay ahayn
shirkan ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa uu ka socda magaalada jowhar ee caasimada dowlgoboleedka hirshabelle waxaana diradda lagu saarayay sidii bulshada looga wacyigelin lahaa dhibaatooyinka ka dhasha dagaalada isku dhacyada ee u dhexeeya bulshada deegaanka